Taswiirta kow iyo tobnaad waxaa jiray nin kale oo weyn oo awood leh oo isagana la oran jiray haamaan boqorkana waxa uu ogaa dadka badidood inay u sujuudaan si ay markaasi u sharfaan isaga laakiin mordekaya weligii ma uusan samaynin sidaas markii uu haamaan meesha marayay dadkii badidood way u sujuudeen laakiin mordekaya uma uusan sujuudin taasi iyada ah waa uu ka xanaaqay oo waxa uu markaasi doonay siduu isaga ku ciqaabi lahaa oo waxa uu ogaa dilis la dilo markaasi mordekaya in aanay ahayn ciqaab wanaagsan ee uu markaasi wax kale sameeyo waxa uu ogaa mordekaya inuu yahay nin reer israa'iil ah oo waxa uu rabay inuu laayo dadka reer banu israa'iil mordekaya markuu ogaaday in ma aragtay hamaan iyo boqorku ay isku addeeceen in reer banu israa'iil la laayo aad ayuu uga xumaaday oo murugooday ester arrintii ayay maqashay oo waxa ay mordekaya u sheegtay oo ay tidhi gaarsii dadka reer banu israa'iil afar habeen iyo afar maalin ha soomaan markaa kadib afartaa maalin kadib ayaa waxay tidhi waxa aan aadayaa boqorka oo waxa aan weydiisanayaa inuu idin saamaxo wakhtiga iyada ehna lama ogolayn in dadku ay iskaga tagtagaan boqorka ilaa loo yeero maahee marka haddii aad u tagto boqorka asaga uun ku yeerin haddii markaasi ushiisa dahabka kor u qaado waad badbaadaysaa laakiin hadduusan sidaa yeelin waa lagu qowracayaa oo lagu dilayaa ester waa ay ogeyd waxyaalahaas oo dhan laakiinse waxa ay halkaas u aaday in ay badbaadiso dadkeeda mordekaya waxa uu ogaa in uu jiro hal ilaah keliya oo markaasi loo sujuudi karo hamaan waxa uu ahaa qof dabiici ah ama qof iska caadi ah ma uusan doonayn inuu u sujuudo markaasi hamaan waxa uu ahaa nin kiir badan oo isla weyn oo markaasi rabay dadku inay u sujuudaan maxaa ku dhacaa dadka kibirka badan dhegayso waad ogaan doontaa waxaasoo